halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosan uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaabgaaban ee sagaal iyo tobanka iyo shan iyo labaatanka mirband hirarka efemada magaalooyinka qaarkood iyo caalamka oo dhan waad nagala socon karaysaan boggeenna internetka ciwaankiisu yahay v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah bisha maarj waa siddeed iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya cumar xasan axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
wax kale maahan dadku naftirkooda habaqlahooda waa isjoogeen xoog uruursan oo hal mar yimidna may ahayn way iska daba imaanayeen waa kuwii soo hormarayaan kuwa dagaalka foodda la isgeliyey kuwii kalena tabarba uma ahayna laftooda ay la cararayeen ciidamaduna waxay mashquul ku ahayn siday u baacsa lahaayeen oo aanay ugu suurtogeli lahayn inay gabbaad ka dhigtaan goobaha gelmudug kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug maxamuud cusmaan masagawa oo sheegay in ay soo afjareen dagaal ay kula jireen maleeshiyaad shabaab ah oo ka soo firxaday dagaaladii puntland waraysi ayaan idinka haynaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mida gaadiidleyda u safra gobollada dalka oo shaqo joojin sameeyey garsoorayaal dhinaca isboortiga ah oo soomaali ah oo dhexdhexaadinaya ciyaaro ka socda afrika iyo dabcan isboortigii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
saraakiisha baakistaan ayaa sheegay qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay beer ay dadku ku nastaan oo ku taalla magaalada laahoor inay ku dhinteen ugu yaraan shan iyo lixdan qof sida oo kalena ay ku dhaawacmeen ugu yaraan saddex boqol oo qof oo kale la taliyaha dhinaca caafimaadka gobolka punjaab salmaan rafiiq ayaa sheegay in haween iyo caruur ay ka mid ahaayeen dadka ku waxyeeloobay qaraxaas goobjoogayaal ayaa sheegay tiro badan oo ah qoysas masiixiyiin ah oo u dalbaadegaya iidooda in ay joogeen goobta uu qaraxu ka dhacay oo magaceeda layidhaah gulshaan ibqaal gulshaan iqbaal warku waxau intaasi raaciyay in ay weerarkaasi sheegteen taalibaaniinta baakistan ee jamaatul awrar in ay iyagu ka dambeeyeen booliiska rabshadaha ka hortaga ee dalka biljamka oo ay weheliyaan baabuurta biyaha ku daadiya dadka rabshadaha sameeya ayaa waxa ay soo galeen fagaaro lagu xusaya dadkii dhowaantan ku dhintay qaraxii ka dhacay dalka biljam koox ka socota dhaqdhaqaaqa garabka midig oo ay dadka deegaanka qaarkood ugu yaraan fashiistaha ayaa waxaa halkaasi ay ka abuureen buuq iyo sawaxan iyaga oo ku dhawaaqayay halkudhigyo qaxootiga ka dhan ah waxaanay bixiyeen astaanta salaanta naasiga tan iyo talaadadii maalintii uu qaraxu dhacay oo ay ku dhinteen in ka badan siddeed iyo labaatan qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen ku dhowaad saddex boqol oo qof ayaa waxaa dad baroor diiqaya ay ku sugnaayeen fagaarahaasi si ay u muujiyaan midnimadooda ku wajahaan dadkii qaraxaasi ku waxyeeloobay kadib markii ay kooxda garabka midig xoog kusoo galeen fagaaraha baroor diiqna ayaa waxaa halkaasi ka bilowday rabshado hase ahaatee booliiska ayaa hareereeyay goobtaasi si uu ammaanka u sugo ugu dambeyntiina kooxdaasi ayaa waxaa biyo ku kala eriyey baabuur loogu talagalay oo ay booliisku wateen ciidamada dowladda suuriya oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee ruushka ayaa dib uga qabsaday magaalada qadiimiga ah ee palmira kooxda is sida ay sheegayaan kooxa u dooda xaquuqaha iyo warbaahinta dowladda dalka suuriya arintaas ayaa lagu tilmaamay in ay tahay guuldarro istaraatiijiyadeed oo soo food saartay maleeshiyada daacish madaxweynaha suuriya bashaar al asad ayaa xili uu magaalada dimashq ee caasimada dalkaasi suuriya kula kulmay wafdi ka socda baarlamaanka dalka faransiiska ah sheegay in tallaabadaasi ay tahay guul muhiim ah oo si cusub mar kale u muujinaysa kartida ciidamada suuriya iyo xulafadooda la dagaalamaya argagixisada magaalada taariikhiga ah ee palmira ayaa waxa i s ay qabsatay toban bilood ka hor waana magaalo qadiimi ah oo soo jirtay muddo laba kun oo sannadood ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee u tartamaya madaxtinimada mareykanka barni sanders ayaa shalay oo markaasi axad ahayd waxa uu sheegay in uu leeyahay markaasi rajo wanaagsan oo uu kaga adkaan karo xogayihii hore ee arrimaha dibadda maraykanka hillary clinton oo loolan kula jirta sanders ayaa si kalsooni ku jirta ugu sheegay telefishinka a b c inuu ku guuleysan doono geedi socodka soo magacaabista qofka mateli doona xisbigiisa maalin uun kadib markii uu hillary clinton kaga adkaaday gobolada dhinaca galbeed washington hawaii iyo alaska hase ahaatee inkastoo sanders uu ku guulaystay goboladaasi haddana waxaa sugaya tartan adag waxaana awoodii markaasi uu le aanu u leeyahay ama laga sugayaa inuu kusoo gaaray hillary clinton oo markaasi ka horeysa saddex boqol oo ergo markaasi oo iyagu u ballan qaaday inay codkeeda siin doonaan hillary clinton
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a si toos idin kaga imaaneysa washington maamulka galmudug ayaa sheegay in ay soo afjareen dagaalo maalmahanba ka socday deegaano hoostaga maamulkaas wasiirka warfaafinta galmudug maxamuud aadan cusmaan masagawaah ayaa ka waramay siday uga suurto gashay soo afjaridda dagaalkaas waryaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa ka waraystay
maanta waxay ahayd maalin la baacsanayo habaqle kala tegey oo ku socda deegaanka dhexdiisa ayay aheeday suuqa qabashadooda iyo nadiifintooda ciidamada ka howlgelaya deegaanadaas ee galmudug ee isugu jiro daraawiishta iyo ciidamada nisa waxaa u suurto gashay in ay soo qabtaan koob iyo labaatan dambe oo maxaabiisa isla marhantaasna ay u dhacaan goob ay isku aruursaneen kooxo ka mid ah al-shabaabka gardarada ku yimida deegaanada galmudug halkaasoo ay uga furteen hub iyo saanad militari oo fara badan ilaa iyo haddana habaqlaha labalabadii saddex saddexda ah deegaanka iyo ciidamadoo iskaashanaya ayaa ku daba jooga sidaas ayuuna dagaalkii ka socday saddexda maalmoodoo lasoo dhaafay maanta uu kusoo afjarmay maadaama aanay jirin kudlad isla socota ee meel ku jirta sida aan ku helayno wararka hoose marka hal iyo labiyo saddex wixii socdana weli ciidamadu kamay harin dadka deegaankuna waxay u heleeyihiin goob kasta iyo goor kasta ay arkaan inay gacanta ku dhigaan ama ay soo wargeliyaan hay-adaha amniga meesha ugu dhow
saxaabta wasiir tirada guud ee la qabtay ee maxaabiista la hayo iyo tirada dagaalka ciidamadiina waxyeeladu ay ku gaarsiiyeen ama ay kooxaha shabaabku kaga dileen noo sheeg
guud ahaan inta uu socday howlgalkan looga sifeynaya cadowga deegaanada galmudug cadowga shabaab waxaa laga dilay boqol iyo toban waxaana maxaabiis ahaan looga qabtay boqol iyo shan kuwaasoo sagaal ka mid ay yihiin dhaawac nasiib wanaag ciidamada geesiyiinta ee galmudug ilaahay fadligiis iyo taagtiiga ay adeegsadeen darteed todoba dhaawaca mooyaane cid kaloo dhimasho ah iyo wax kaleetood kama hayno maalintii koowaad marka laga reebo dagaalku maalmo dambe ma dhicin waktigana waa uu dheeraaday maxay ahayd sababta
wax kale maahan dadku naftirkooda habaqlahooda waa isjoogeen xoog uruursan oo hal mar yimidna may ahayn way iska daba imaanayeen waa kuwii soo hormarayaan kuwa dagaalka feodalisgeliyey kuwii kalena tabarba uma ahayna laftooda ay la cararayeen ciidamaduna waxay mashquul ku ahayn siday u baacsa lahaayeen oo aanay ugu suurtogeli lahayn inay gabbaad ka dhigtaan goobaha galmudug ilaa iyo hadda ma jirtaa cid magac leh sargaal sare ah oo shabaabka ka tirsan oo ciidamada dowlad goboleedka ay gacanta ku dhigeen
ma xusi karno dad waaweyn way jiraan baaris ayaa socota dib ayay kasoo cadaa doontaa waayo qof kasta marka hore aad weydiisaba ani waa laysoo qaldasha lamaan daraadan ku biiraa warka lagaaga bilaaba laakiin baaris dheer kabacdi waxbaa soo bixi doona deegaanada kolka hore shabaabku ay kasoo duuleen waa deegaanadiina inkastoo shabaabku ay gacanta ku hayaan qorsho idinkaga aadan mar kale inaysan ay duulaan idinkaga soo qaadin ma jiraan haa siyaasadda dowlad goboleedka galmudug waxay tahay inay ka sifayso cadowga deegaanada ay ka joogaan galmudug oo dhan howlgalkanina waa sida uu u bilowday sida aada sheegtayba deegaanada ay iyagu haystaan ayay markii horeba abaabulka iyo duulaanka ay ka bilaabeen waxaan rajeynaynaa inaanay dib dambe u dhicin oo fadhigooda iyo goobahooda loogu tago deegaankao dhanna laga sifeeyo ma la odhan karaa sacaatu wasiir ee maleeshiyada shabaabka ee xaradheere iyo deegaanadaasi ku sugan awood waad u yeelan kari weyseen dagaallo dhowra u dhacay inaad ka sifaysaan deegaanada ay gacanta ku hayaan kuwan inay suurtagal noqotay inay dagaal la soo galeen puntland la soo galeen dad dhulka iyo deegaanka aqoon badan ula aysan ahayn sidaa la ajligeed aad ku jibiseen maxaabiistan tirada badan lana uga qabateen
waa la dhihi karaa oo waxyaabaha la isaga faa'iidaystay ka mid tahay ciidan markuu meel ku nug yahay dhibkiisuu leeyahay markuu socotada yahayna qaabkiisa kaleetood ayuu leeyahay deegaanada ay ku sugan yihiin waa noo qiimaysan yihiin ciidankuna xogtooda way hayaan dhaqdhaqaaqyadooda lala socdaa tabahooduna way socdaan waana xog ciidan wakhtigeedayna imaanaysaa laakiin mabaadi'da guud iyo siyaasiyan waxaa ka go-an galmudug waxay tahay inay ka nadiifiso dagaalada galmudug guud ahaan al-shabaabka ku jiro waqti cayiman oo aad sheegi kartid xarodheere ceeldheer iyo deegaanada kale ee gacanta idinkaga hayaan shabaabku looga sifeynaya ma jirta
waktiyadu sida ugu dhaqsiyaha badan sida ugu dhaqsiyaha badan waxa weeyaan howl military lama yidhaahdo saacad hebel laakiin sida ugu dhaqsiyaha badan warar isbedel oo badan ayaa laga maqli doonaa wayna badan yihiin deegaanada laga bilaabo ceelbuur galcad ceeldheer galhareeri xarodheere tuulooyinka hoostagoo dhan yani waa dhul baaxadiisa leh howshiisa leh waana qorshe military oo ciidan wayna socotaa waqtiyada ugu dhowna war baan ka maqli doonaa haddii la yiraa
dhegeystayaaalkaasi waxau ahaa wasiirka warfaafinta galmudug maxamuud aadan cusmaan masagawa oo u warramay wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington darawallada gaadiidka gobolada dalka iskaga kala goosha ayaa joojiyey safaradii ay gobolada dalka ugu ku aadi jireen kadib markii sida ay sheegeen ay isla ekaadeen dhaqaalihii baxayay iyo kii soo galayay axmed cariif cusable oo ka mida guddiga gaadiidleyda ee gobolada dalka u safra ayaa uga warramay waryaheena axmed xasan colaad sababta shaqo joojintooda iyo waxay ka cabanayaan
axmed cariif cusable wuxuu ka mid yahay guddiga gaadiidleyda ee gobollada u baxa ee muqdisho iyo gobollada isku xidha cabashadiinna maxay ku salaysantah waxay ku salaysan taha cabashadaanyu gaadiidka waa isbixi waayey maadaama uu isbixi waayana waa la dhigay wax kaleetoodna ma samayn karno waxaan rabnaa in dawladdu lacagyowga la qaadoo soonaha ay idu ka talisa yaallo inyo xisaab u noqoto walax dawladdana u qaadma dadkuna anukunaan bixi karna inay ka dhigto
maxaa keena marka in maaragtay shaqo joojintan aad samaysaan tabaraa celihaysa baabuurta lacagtii isbixi weysay baabuurka rarkarkiisii ayaa waxaa bixi waayey ninkii iska lahay lama rabee inta waddada laga rabo
marka meelaha ugu daran oo cabashada aad ka qabtaan ama lacagaa fara badan lagu qaado oo tilmaamaysaan waa xaggee
meelaha ugu daran oo cabashada aan ka qabno waa galgalato oo la leeyahay lacag dawladda teedaho canshuurana waa la rabaa lacag la yidhaaho maxuu ahay maaliyadna waa la rabaa isbaarana waa la jirtaa oo meesha aad boonada ku goosayso nimaa istaagan adan adoon lacag siin baabuurka asan bixi
marka galgalato waa dhinaca waqooyi ee muqdisho waddada u baxda miya dhinaca waqooyi ee u baxda waaye tan laamigaa waa la midoo ayadana waa la maraa gobolka shabeellada dhexo ayaa lama dhinaca loo maraa dhinacan haddaad maraysana waa sida dhinaca haddaad maraysana mukhtaar aadan xalane waa salaamaha idaacada v o a waxaan cabasho ka nahay oon qaadi weynay culaab haddii ilaahay kula nooga timid xagga dawladda culaabtaasu waxay tahay xag dhaqaale mid aan haddii ilaahay kuu ron yahay oo maamul xumo waxaa ka mid a magac loor qofu ku qoran yahay aan waxaan ka rabaa maaliyad xaqnala kuguma leh mana qaadi karno mana doonayno loor qof loo ay ku qoran tahay oo loo geeyahayo ayaa maaliyadu u taagan tahay maaliyadu daalac iyo naasil wax dalka ka baxay iyo wax soo gelayay ku leedahay maaliyadu xaq nooguma leh loor baabuur saaran oo magac ku qoran yahay inay maaliyadu tiraa maaliyadan ka qaadaan dawladdaa ku og oo maha kolley geysatay waxaa kaloo jira canshuur aan tariifo iyo daraasad iyo aan lahayn oo haddii lahay kuurana sidii hogaamiye kooxyadii ay u qaadi jireen oo la casriyeeyey ayaa taal isbaaraa taal saddexdaasuu meel isla yaalleen waxaa ka xaggeeya shabeellaha dhexe shabeellaha dhexe iyaduna waa la kadaalika sida ay wax u qaadaan si lamid ay u qaadaan maaliyadda haddii laga reebo sida ay wax u qaadaan si lamid ay wax u qaadaan haddii maaliyadda laga reebo shabeellada dhexe markii laga gudbo dowladdu dhul badanaysa baa maamulina ka mid a taas haddii dawladdu waxna kama qaban karto una dacbuumayno oo xilliga ay tagto allahna gaadhsiiyo hadda waxba kama aha aniga iyaduba marka waxaan rabnaa lacagaha ku baxa ka waran lacagaha ku baxaahu baabuurka aan rarnaahu waa toban tan midka ugu weyno toban iyo laba milyanana ku baxda mana xamili karo ma qaadi karo maamul kale usii dhiman yahay waa dadka u shaqeeya waxaan nahay degmada Ho- ee hobyo iyo intii ka dhexeyd warshaq waa shaqada shaqada joojintaasaan samaynay waa wadi weynay waa socodsiin weynay dawladdu inay iyadu baabuur haddii inta keensaydo loo rarayo dadweynaha ay iyadu u gudbayda adeega diyaar aan u nahay wixii macaarifahan iyo aqoonahan dheer nahay Ee, laakiin dawladdu ayada u xay dadkuna u ooman yahay annaguna aan haddii la xayirano waxaan qaban karnana male oo haddii la kuron yahay hawshaani ma hadday bilaabatay lacagahan hadda aad ka cabanaysaan mise Way- mudday soo socda mudday socotay Ee, hadda ka hor xilligan saas oo kale macnaha haddii lay kuron yahay qilaa- ee, rumaadkaasu yimid xilligaas haddii lay kuron yahay ee, waxbaan markaas isbaaradu intan waa ka yareed haddii lay kuron yahay waxbaan na- nala- nala ku tarifeeyey tarifadii hadda waa waa sii tobanlaabantay Ee, waxaan kaloo kuu sheegaa dawladdu hadday hal mitir sikato isbaaraa sikayda hal mitir hadday durugto ee xaggaa u durugto waqooyi isbaaraa sikayda tii guuri mayda ee xagga degmayso isbaaro kalaa ku darmaysa nin walba goofkiisi u dhigtay si nin walba haddii la kuran jidkii ee ku aadanaa u dhigtay waxaan dhihi karnaa waa qabiilaan dhihi karnaa weliba qabiil waayaan dhihi karnaa weliba ma aha ma wada aha haddii la marka kuran dawlad maanaa leedahay qaab qabiilaa loo dhigay qaab qabiilay u shaati u oo qabiil shaati uusan waay qabiil shaati uusan waay marka dawladda waa u codsannay waa u cabannay wax noogama aysan qaban ee, aragti ahaan iyo maqal ahaanba waa u sheegaynaa dadkaasu asagoo u ooman yahay annaguna asagaan haddii la baabuurta dhigay oo u xayranta
kaasi waxa uu ahaa axmed cariif cusublo oo ka mid a guddiga gaadiidleyda gobolada dalka iskaga kala goosha oo iyagu dhowaan shaqo joojin sameeyey waxa uu warramaya waryaheena magaalada muqdisho axmed xasan colaad
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaani waa v o a haatana dhinaca ciyaaraha qaaradda afrika waxaa ka socda tartanka isreebreebka koobka kooxaha afrika ee sanadka dambe la qaban doono ciyaaraha isreebreebka inkastoo aanay soomaaliya ka qeybgelin haddana waxaa jira garsoorayaal soomaaliya oo ciyaaraha qaarkood hogaaminaya xasan aadan xaaji yebero weesh waa mid ka mid ah garsoorayaal soomaaliya oo jimcihii isaga iyo saddex kale oo soomaaliya ay garsoorayeen ciyaar qaybkaha isreebreebka koobka afrika oo dhex martay xulka qaranka ee dalka gabon iyo dalka siralion khadka telefoonka ee magaalada franceville ee caasimada dalka gabon waxaa ku wareysatay wariyaha v o eda zahra cabdi
Een, waa mahadsan tahay een, garsoornimada waxaan bilaabay labada kun iyo afarta anigoo jooga dalka denmark Een, laakiin een, waxaan een, garsoore caalami ah amba international referee ah noqday ee, labada kun iyo kow iyo tobanka Een, sidaas ayaan kugu kugu soo biiray inaan garsoorayaasha caalamka wax la qaybsado waa gartay adiga iyo dhowr qof oo kale oo soomaali ah waxaad garsoorteen ciyaar dhex martay dalalka gaaboon iyo siraleon xulalkooda ciyaaraha bal waxaad iga warantaa marka dareenkaagu siduu ahaa arrinkaas inaad bal heerkaasi gaarto oo aad dhexdhexaadyo ka noqoto ciyaaro wadamo kale ciyaartooydooda ay ku- isku arkayeen Een, dabcan dareenkayga aad ayuu u sareeyey Een, mana ahan markii ugu horreysay ciyaarsaan camal qabto amba ciyaarsaan u weyn qabto waxay ahayd ciyaar een, reebreebka een, ee african nation cupka ah oo la qaban doono labada kun iyo toddoba iyo tobanka isla wadankan lagu qaban doono gabon Een, dareenkan aad ayuu u sareeyey Een, si fiican ayayna noogu dhamaatay waa gartay marka eh, waxaad bal iga warantaa en, afartiina qof ee soomaaliga ah sidee baad u garsoorteen haddii bal aad sharaxaad ka siiso ee dadka laga yaabo in ciyaaraha ay ku adag yihiin qaarkood Ee, dabcan een, ciyaaraha ee, waxaa lagu soo qoray afarteena garsooro aniga oo ah een, dhaxda amba central refriga ah waxaa kaloo ila socday ee, calamadihii koowaad oo ahaa xamse xaaji cabdi iyo calamadaha labaad mahad cali xidar iyo ee, bashiir colaado keedka ahaay afarteenaba waxaan ka soconay dalka soomaaliya Ee, sida aan la socono een, ciyaaraha africa ka dhaco ee, amba caalamka oo kale waxaa lagu qoraa ciyaar walba wadan ayaa la siiyaa amba garsoorayaasha markaas ka bixi karo ciyaartaas ayaa lagu qoraa Een, si fiican ayaana u qabanay Een, waxayna ku dhamaatay laba iyo hal ay ku badisay een, kooxda amba dalka martida loo ahaay ee gabon waxaana xusid mudan in ciyaartaasi ay kasoo qeyb galeen madaxweynaha fifa amba xiriirka kubadda cagta adduunka iyo madaxweynaha xiriirka kubadda cagta africa iyo madaxweynaha dalkanba oo gabon cali bongo ayaa goobjoog ka ah ciyaartooy waaweyn oo caalamka caan ka ah sida deco oo u dhashay dalkaasi bortugiiska farxad weyn ayay ummadda soomaaliyeed u tahay gaar ahaana anaga farxad ayay noo tahay Waa gartay.
in jawi noocaas ah aan ciyaar ku qabano waxaad bal iga warantaa marka xasan aadan xaashiyo barow ee bal waxaa jirta in soomaaliya laga yaabo in loo arko wadan burbursanaa muddo aada u dheer inuu yahay ciyaartooyda iyo arrimaha bulshada meelo badanoo ee uu soo gaaray caqabado xagga burburkana uu jiro marka heerkan inaad maanta dalal afrikaa ka noqotaan garsoorayaal ciyaaro ay lahaayeen sidee bay wax weyn ugu tahay ciyaartooyda soomaaliya dabcan ummadda soomaaliyeed meel walba joogta aada ayay ugu faraxsan yihiin sumcadda soomaaliyana maanta magaca soomaaliyana meel weyn ayuu kasoo dhex muuqday waana arrin aad iyo aad bulshada soomaaliyeed sharaf weyn ugu ah maadaama soomaaliya waxyaabaha laga maqmaqlo ay yihiin waxyaabo maaragtay aada u xun laakiin tan ee dabooleyso eena noqonayso mid maxaa la dhahaa ii sheeg sawir kale ka sameynayso dalka soomaaliya waana ku faraxsannahay dadaal ayaana lagu gaaray in maxaa la dhahaa ii sheeg heerkan ee garsoore soomaali uu qabto ciyaar amba ay qabtaan ciyaar noocan ah ee waan rajeynaynaa ciyaare ka waaweyn waa usii soconaa hadduu ilaah yiraahdo ee waan qabanayba ciyaare tan kasii weyn waan qabanay waan rajeynaynaa hadda wixii ka dambeeyana inaa su- sawirka soomaaliya asaas usii qurxuno caqabado ma jiraan idin hor yaallo ood noo sheegi karto caqabada saas u weyn ma jirto mar walba ciyaaraha markaa ka hadleyno oo la qabanayo mar walba ciyaaraha way iska adag yihiin laakiin mar walba waxaa laga rabaa garsoorka inuu asaga eh, dhexdhexaadiyo ama xakameeyo ciyaaraha waa laga rabaa laakiin dhibaatooyin hadda saas u jiro oo hadda aan sheegi karo ma jirto waa gartay bal waxaad iga warantaa marka gaabon waxaa ka socda ee diyaargarow loogu jiro sanadka dambe labada kun iyo toddobiyo tobanka ee ciyaaraha qaramada afrika in ay ka dhacdo halkaasi koobka qaaradda afrika bal intuu la egyahay diyaargarowba dalkaasi uu ugu jiro in uu qabto ee ciyaaraha heerkaasi ah diyaar garowgooda aada iyo aada ayuu u heer sareeyaa ciyaartaana waxay aheydba eh, maxaa la dhahaa gogol xaarkii oo maxaa la dhahaa ii sheeg en, lagu eh, gogol xaarayey in en, gabon ay diyaar u tahay in ay micnaha eh, qaban qabanayso amba qaabkay ugu diyaar garoobi lahayd waxaa meesha laga qaaday heesihii lagu furi lahay ciyaaraha dhici doono labada kun iyo toddobiyo tobanka en, bisha afari afar iyo tobanka january ilaa shan iyo tobanka february ka dhici doono dalka gabon En, waxaana joogay madaxdii adduunka ugu sarreysay kubadda cagta ayaa meesha fadhisay Eh, waxayna meesha ciyaartaasna waxay ahayd diyaar garow markaa fiirisad taageerada magaalada siday ahayd Eh, waxaa u malaysaaba in maxaa la dhahaa ii sheeg ciyaarihii africa nation cupka ee maanta bilaaban doonaan ayaa u malaysay sababtoo ah diyaar garowga oo furitaanka ciyaartaas furitaanka qaabka wax usuubin lahaayeen ayay u sameeyeen Eh, si fiican ayayna ugu diyaar garoobeen waxaana lagu qabanayaa afar magaalo oo ku taalo dalkani gabon liverpool oo magaalo madaxda ah franceville oo hadda ciyaarta kusoo qabanay iyo ayom iyo portgento ayaa afartaas dal ayaa lagu afartaas magaalo ayaa lagu kala qabanaya oo garoomo waaweyn ku yaalo haddana garoomada qaar lasii dhisay marka diyaargarooda haddaa soo haddaa soo goobo diyaargarowgooda aada iyo aad ayuu u heersareeyey
dhegeystayaaalkaasi waxa uu ahaa xasan aadan xaaji yabarow weesh oo ah garsoore soomaaliya oo dhinaca ciyaaraha kubadda cagta ah isaga iyo saddex kalena ay hogaamiyeen jimcihii ciyaar dhinaca kubadda cagta oo sareebirka koobka qaaradda afrika ee sanadka soo socda lagu qaban doono dalkaasi gabon ku hogaaminaya magaalada franceville gabon laba iyo hal iyo liminta ku raacday seraalion ayaa laga adkaaday waxaana u warramayay wariyahayaga zahra cabdi
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana aanu dhankii ciyaaraha eegno waxaa magaalada colombos ee gobolka ohay lagu soo gabagabeeyey ciyaaraha koobka toddobaadka soomaalida wariyaheena maxamuud mascade ayaa warbixinta nooga soo diray isagoo ku sugan gudaha garoonkaasi xilligaa ciyaarta soo gabagabowday
waa tahay waxaa goor dhoweyd ee magaalada colombos ee gobolka ohio ku soo gabagaboobay koobka toddobaadka soomaalida oo ciyaartiisa kama dambaysta ay iskugu soo baxeen kooxaha seattle washington iyo colombos ee t m t loo yaqaano magacooda marka la soo gaabiyo waxaa koobkii haddaba ku guulaysatay kooxda seattle oo lix iyo laba ugu awood sheegatay kooxdii magaaladan colombos ka dhisnayd ee t m t waxaa dhinaca iga taagan macalin muslimiin iyo cabdirisaaq oo ah kooxda macalinkeeda muslimiin waa guddoomiyaha kooxda marka hore waxaan jeclahay macalinka inaan horta ku hormaro cabdirisaaq dareenkaaga iga waran iyo guusha aad gaarteen we're very happy aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan raynay koobkan
maxaa u suurageliyey siyaaral oo gobolka ugu fog waddankan maraykanka ka imaanaysa inay ku guulaysato koobkan runta seattle has been coming here for a long time Uh, seattle bar badan bay imanaysay experience badan bay u leedahay Uh, laakiin anigu sanadkan buu igu cusbaa is a lot of things aa bedelnay and coachkan coachkeenna waaye coachka northern america waaye seattle nala degan yahay wax badan aan ka bartay ayaa ku gelinay tiimkan yacni muslimiin wax baran oo aad ka baratay ayaa idiin suurageliyey Eh, eh, waa tahay eh, kooxdaadu ciyaartooy fara badan bay iskugu jirtay banooni waxaad dheelayseen ka sokow inaad goollo fara badan dhaliseen haddana banoonigiinnu waxa uu ahaa banooniga dhulka ku socda tika taka ee barcelona iyo kooxaha arsenal lagu yaqaano marka eh, banoonigaas xageed ka keentay and uh, wa- waxa banoonigaas wax badan aa banoonigaas ka soo shaqaynaynay and and creditkaas uh, haddeertoo la ka hadlaysay banoonigan laisku buufsanaayo waa muslimiin is- strategigiisuu ka mid ahaa banooniga kubadda in hoos loo dhigo iyo in aan tiim aad u fiican la ciyaarnay oo ayaguba ciyaar fiican soo meesha soo bandhigay waa tahay aad baa umahadsan tahay haatan muslimiin baan soo aadaya Eh, macal muslimiin dadka soomaalida ee kubadda cagta eelku ah aad bay ku yaqaanaan marka ay timaado ciyaarta iyo muddadii dheeraad ciyaartooyga hedii markii aad macalinka ahayd waxaad iga warantaa kooxo fara badan baad waqooyiga ameerika luku lahayd weliba gobolka seattle kooxdani aad guddoomiyaha u tahay maxay kuga duwantaha kuwii hore ما شاء الله تبارك الله horta waa mahadsantahay su-aal fursada quruxda badan ay siisay inaan ka hadlo tv-ga wax different sidaas usii dhexeeyo ma jiraan bad is waxaa jiro sano walba sanadka dambeeyo ciyaartu waxay noqonaysaa casri mar haddii ay casri ay noqonaysane kulley waxaa la rabaa more experience macallin leh iyo technicalka casriga socda qof agti gareeya oo ilmaha practice ku siiya waxaa aadna ugu fududeeyey macallin cabdirisaaq oo isxil saaray oo sanadkan sameeyey kooxaha magaalada ka jiraan ayuu wuxuu ku sameeyey selection markuu soo sameeyey ayuu i yimid habeenoo ballamiyey markuu i yimid waan arkay wuxuu yidhi koojkaygaa imaanaya asaan okeyda saaraya waa gartay marka eh, kooxdiinnu eh, waxyaabaha horumarka gaarsiinaya waxaa ka mid ah in ci- hal koox ciyaartooyda aysan hayn oo aad meelo kala gedisan ciyaartooyda gobolka soo xusheen tiimka tiimamka gobolka ka jira ayaan ka soo xulnay arrintaasna waxaan aad
dhegaystayaal xubintaasi ciyaaraha oo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan idaacadeheena soo socda sidoo kalena barnaamijkiyadeenna muuqaalka ayaad ku daawan doontaan cumar haye kaalmihii sugan kaalmihii sugaanta wakhtiga ayaa naaya hiban nuure ayaa idiin soo qabanaya ma muujiye jacaylka wanamadlahaya naftayda waan maaweeliya waa hagaag waxaan u malaynayaa heesta inuu soo wada farsamay yaqaanku sida uu ii tilmaamayo hase ahaatee falastiin waxaan u malaynayaa heesta inay keeli doonaan dhegeystayaashu maadaama ay tahay subax hore
En, cumarow en, heestan waxay ka mid tahay heesaha ay fanaanadu en, sida weyn en, caanka ay ugu tahay marka en,
bal aan u kala baxno dhegeystayaasha iyo hibanuura ma muujiya jacaylka wanamadlahaya naftayda waan maaweeliya waxaan u malaynaya inay dhinaca farsamada waxoogaa qaniinsan tahay baan u malaynayaa sida uu ii tilmaamaya farsamo yaqaanku halkaad nagala socotaana waa v o a qaybta ciyaaraha ayaa ugu dambeysay heestuna waa soo socotaa hase ahaatee waxaan u malaynayaa qaybta ciyaaraha inaad ka bogan doontaan sida ay horeba inoogu sheegtay falastiin axmed iiman haddii qodob ka mida wararkeena cumar waan dhegeystayaasha xas- xasuusinana musharaxa xisbiga dimuqraadiga u tartamaya madaxtinimada maraykanka barni sanders ayaa shalay oo axad ahayd ku dhawaaqay in uu hadda markaasi leeyahay dardar uu ku arki karo ama uu ugu muujin karaba in uu kaga adkaan karo hillary clinton oo kula loolamaysa musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga waa hagaag waqtiga ayaa intaasi nagu siman dhegeystayaal waanu ka xunnahay heestiina idiin soo dayno waxaan idin leenahay falastiin axmed iiman iyo cumar xasan idaacaddeenna subaxnimo ayaa intaa ku ega sidaas iyo galab wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.